maanta muqdisho waxaa kusoo degaya deni iyo axmadoobe wadooyinka loo xidhay sababta loo xidhay maxay tahay saanle ku jirayna oo naga faa'iidaysahaa runa isku sheego wuxuu jecel yahay waddamaha inuu tegiyo oo isku wara diro aniga soomaali haddaan ahanay waxaan ahanay hal qabiil ima abti ima adeer aan ahanay xalay waxaa u jeednay diyaarad ka dhooftay israa'eil oo ka degtay abuudabaay waayaa waayahay kusoo dhowaada barnaamijkeena dayaanka soomaalis oo ah barnaamij mar walba u rabno inaan ka doonno arrimaha dalkeena arrimaha dibidda waxyaabaha khuseeyo ummadda soomaaliyeed ayaa mar walba u taaganaya inaan ka hadalno oo falaqeyno barnaamijkan keliya suurtagalnimadiis waxaa uga dhignay waxay tahay inaan ogaano ummadda soomaaliyeed dhallinyarada haweenka dumarka waxaa ku dhahayay aqoon-yahanada kuli arrintadooda siyaasada siyaasadda iyo arrimaha bulshooyinka inay yihiin fikiro oo soomaalida midhay karo teeda labaad waxaan rabnaa inaan doodahan sii badino waayo because waxaa la gaaray xilligii soomaalida ee hadli lahayd xilligii soomaalida ee sheekeysan lahayd eena ka hadli lahayd arrimaheeda ka taagan dalkeeda ama ahaato arrimaha bulshooyinka arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda waxyaaba badan ayaa rabnaa inaa taataabano oo si fiican u falaqeyno maanta stuudioheena waxaa nala joogo aqoon-yahaan sare oo runtii haddii galaal u noqdo sheekadiisi aqoon-yahaankan waxaa isku baranay magaalada berlin hanoo joogo janmarka laba kun iyo lixdii inaheeda umaleynaa koley anoo meel train station jooga berlin oo magaalada ku wareeray oona yaaban meelihii ka bixi lahay iyo iyo maxaa ku dhahay baskaa qaadan lahay iyo tallaabaday meel ani dhamma waaba ku jah wareeray magaalada marka waxaa arkay nin soomaaliyeed oo maasha allah uu labisan wanaagsan oo igu soo socdo wuu ka u yimid niyoon soomaali maa taalaha niyoon soomaali ah uu yidhi marka anaga waan iska taqaanaa dhaqankeena soomaalideen waxa waaye haddii meel aan isku aragno waa is salaameynaa waa dad maxaanahan isku xiran soomaalinimadeena isku keento mar walba aqoon-yahankan waxaa lalahaa cabdulaahi cabdulaahi maxamuud cabdulaahi kusoo dhawaa barnaamijkeena
waa soo dhawaaba mahad tihiin boqolkiiba boqol
waayo cabdulaahi waxaa maleynaa kuley waa wada ognaana dalka arrimo aad fara badanaa ka taagan hadday ahaato siyaasadda hadday ahaato dhaqaalaha hadday ahaato covid nteen oo hadda ummadda dhan jahwareeriyay adduunka caalanka meel walba ay joogaan cabdulaahiyo adi horta naga sheegay maxaa ku dhahayey adiga wax yar ka taataawo dadweynaha yuuya cabdulaahi maxamuud
waa mahadsantiin dhalinyarada soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantii boqolkii boqol waraysigaasi waa waraysi fiican dhalinyarada in wax loo sheego waaye laakiin dhalinyarada wax loo sheega waa dhalinyaree waaye kuwa wax fahmaya miya mase waa kuwa oo nooc kale ah waaye hadday yihiin kuwa wax fahmaya dhalinyarada berita mustaqbalka ah waa dad fiican sababtoo ah waa naqaanaa nolosha adduunka adduunka ma isbedelo laakiin dadka isbedelo dadka bay isbedelaan laakiin wuxuu isku bedelaan waa muddo macmaan haayo maxaasinimo miya mase dhaqaal la-aan miya sababto aniga soomaali haddaan ahani waxaan ahani hal qabiil ima abti ima adeer aan ahani midda kale soomaali meel ma kala jirto maanta waa soomaali berito maxay noqon doontaa soomaali lixdan sano ka bacdi hadduu ilaahay dhaho aniga ma gaaraaye waa dhimaha dadka gaari doono maxay noqon doonaa soomaalidaasi berito lixdan sano ka bacdi midda kale hadda dadka dhahaayo siyaasiyiinta oo soomaalida ah isku sheegaya ama siyaasiyiinta ah macnaha waxaa wax inuu sheegaya male wax inuu qabahaya male nin walba jeebkiisa u darin laakiin waxaa su-aaliga ah hebel marka la dhahay titoore ama titooreso waa qalad hebel ama heblaa la dhahay sababtoo ani waa aqaanaa reer galbeedka macnaha waxawaaye hebel marka dhahay yes uq dhahaa laakiin tutor hadaa dhaha tutor milliam ama tutor john hadaa dhaha wuxuu ku dhahaa ani tutor maligii ani hebela li dhahaa laakiin soomaalida waxay aaminsan yihiin tutore iyo tutoreso marka tutore tutores waxay tahay ma aqaan waa faham waay mida kalena waa hadii wixii su-aal qabana waa li weydii karaa
cabdilaahiyow waxaan rabnaana ku weydiino afartan adiga waxaa marona hadda soddon iyo lix maalmood oo dalka soomaaliya horta arrimaheeda dadka aad u jecel yihiin arrimaha soomaaliya inay ka hadlaan waxaana anaga experiment badan experiment badan waan sameynay ama research oo tusaysa bulshada soomaaliyeed waxay aada u danaaneeyaan arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha dalka ay ka jiraan kulay kuligeen waa u wada jeednaa soddon iyo shan beri waxaa waa no prime minister arrimaha doorashooyinkana dalka waa laga wada hadlooyaa wadankana waxaa ognaha inuu yahay four point five system dad maxadex isleeyihiin qoys baa maqan oo ka maqan miiska wada hadalka oo arrimaha ayaha dalka laga hadli lahaa doorashooyinka cabdulaahi ow adiga sidee sidee u aragtaa yacni arrimahan oo taagan soomaaliya xalka sidee loogu gudbi karaa oo aad isdhihi kartaa aragti ahaantaada
horta muxumo four point five dadaa noo keenay oo reer galbeedka iyo wadamada carabta ah soomaaliya loo soo dhiibay marka four point five soomaali maka go-da waa maya wiil abtigiisa iyo wiil adeerkiisaan hanin hal qabiil aan hanin maan hanin sida etoobiya oo kale etoobiya ay qabiilay leedahay laakiin soomaaliya waa hal qabiil waa wiil abtigiisa iyo wiil adeerkiis waa meel ma kala jirno marka four point five micnaheeda dadaa noo keenay iyo maamul goboleed sababta waxba intay lagu mashquulihayaan waxyaalahaas ba lagu mashquulayaan four point five maamul goboleed iyo doorashada lagu mashquulayo ayagana waddanka inaga faa'iidayso weeyaan kow midda kale soomaalida waxaa baabiisay dadka la yidhahdo carabta carabtii aaminsiin dhahayaan carabta waa islaam carabta islaamka waa kuwe kuwa islaamka saxa ma joogaan ma dhinteen kuwa waxaa jira munaafiqiin ah oo sheegahaya adduunkantan waxaa baabiyahoy oo gubayo waa munaafiq oo muslim sheegahaya oo qur-aanka yaqaano intuu wax toosin lahay waxmatoos waxbuu baabiyo waa munaafiq midda kale soomaalida hala kala saaro diinta iyo siyaasadda diinta iyo siyaasadda diinta ilaahaa leh aniga madaafici karno wax ma qaban karno ilaaha diinta leh sababtoo ilaha qur-aanku wuxuu sheegay alam tara kayfa facala rabbuka saala diinta laakiin aniga wakiila kana hadaa muslim nahan laakiin saa wakiil ugu nahan waa marka dadkina wax u sheegno dadkina wax barno dadkina wax tusno taasaa waajib nagu ah laakiin haddii ay waxaas aala sameyn waayo adduunkaas ku dhex yaacay hadda soomaali fiiri ummada kale gaalay muslim leeyihin iyo waxaa diin lahayn leeyihin laakiin soomaali waa ummad dhan oo muslim ah maxay muslim ku yihiin iyo iyo u yihiin maxaa way isul goohayaan hadda fiiri soomaaliya wax ka socdo dhibaatada ka socoto waa soo arkay waa imaaday waa noqday waa imaaday waa noqday waa imaaday macnaa sidii le waay sababto ah diaspora la keeno iyo diaspora ma fahante marka diaspora waxaa la dhihi jira waagi hore yuhuudda diaspora la dhihi jira markay soo qaxaan oo hilar qaxiye aa la dhihi jira diaspora hadda aniga lagu kaca diaspora marka waayaha diasporow baasboorka aawatid wuxuu yaa male ani baasboor waa wataa yurubiyan laakiin waxay tahay male laakiin magaca soomaaliya loo baahan yahay berito aa loo baahan yahay badaa leenahan xoolaa leenahan wabiyaa leenahan maasha allah wax walbaa leenahan hawo fiicnaa leenahan laakiin waana isku mid noqonaa laakiin midda soomaaliya waxaad dilayso aniga adigaa taawamka iyo adiga muxuu yahay aniga ereg aniga ilaahaa leh marka aniga iska dhaafno waxaas hadda tusaale maanta muqdisho waxaa soo degaya deni iyo axmadoobe wadooyinka loo xiray sababta loo xiray maxay tahay maxay yihiin dad kalma dhaamaan dad kalma ka fiican waa maya sababta kuwa maamulin kale goboleed kale wadooyinka malxirooyo aada isu degayaan laakiin ayaga maxaa yihi maxay waa ajnabi miya mase waddan kale miya oo oo waddanka maaluyo soomaaliya waa maya isla ayaga le marka kibirkaasi iyo birdaasi aniga u yeelna iyo madaxda u yeeshay dowladda oo dowladda soomaaliya sababto ah waxaa lagu xiray dowladda soomaaliya haddii kuwaan imaanin dhaqaal ma helaysiin wax ma helaysiin sababto ah anigaa mashquulaas ku noqona marka mashquulkaas waa naga faa'iisooya marka sidaa ugu badbaadi lahayn sidaa wax u qabsan lahayn dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed waa ogahay qaarkooda oo la isticmaalooyo waa aragnaa dibadda waa soo arkay gudahan waa arkay ma fahantay hadda xamarka soo qaad dowladda soomaaliya waxaa looyay dhallinyaro shaqaha la siiya kuwa shaqada la siiyayaa waa wixii ka imaanan goboleed ka imaanayaan gobolada marka gobolada daali aadidne shaqa ma helaysid xamarka timaan ku dhahaa laakiin intana shaqaa lagaa sii hoya marka waxaasoo kale in iska dhaafaa fiican sababtoo ah haddii run la sheegaayo waaye haddii run la sheegaayo waaye been faa'iida male dadka dhahaya qabiil faa'iida male qabiil faa'iida male been waaye anaa liligohoya dadka hawiyaha liligohoya oo dhahaya qabiil faa'iida male hoos waxaa laga wataa korna waxaa laleeya qabiil faa'iida male hoos waa laga jafooya ma run baa isku sheegaysaa mase been haddii run isku sheegaayo waaye marka xumaana ma jirto runaa isku sheega run ilka waa la cadeeyaa run ilka waa la cadeeyaa run ilka waa la cadeeyaa sababtoo ah soomaalida runta mara waan runta dee sheegan dali dhibe dali dhibe dadka keena four point five ee dhibe runta laakiin beener waan hadda allah u naxariisto maxamed siyaad bare dadki waagi dowlad maxamed siyaad bare allah u naxariisto dadka saraakiish waaweynaa iyo wasiiradii madaxay ahaayeen waxaa dagaalamayay lixdan afartii etoobiya ilaa sibasinka wax dagaalamaya waa hawiye iyo dhaxween waayo waa hawiye iyo dhaxween wax dagaalamaya ma fahamte haddana beebeentiya rabaan xamar wax walba lagu sameeye waxay u diideen garoowe sababtoo waagii siyaabir allah u naxariiste kulligood aqoon ma lahayn beebeen wax kucuna iyo shaxaad iyo triftooro ma fahamte marka runaa isku sheego been way dhammaatay yaa waxa yaqaana yimid yaa waxa yaqaana yimid hadda maanta hawiye dhallinyarada hawiye dhallinyarada hawiye iyo gabdhaha hawiye aqoonay wada leeyihiin aqoonay wada leeyihiin laakiin iska dhaafa xaasidnimada lugooyada ilka cadeyska iska dhaafa runaa isku sheegno wadankan waa naga badan yahay wadankan waa naga badan yahay wadankan waa naga badan yahay run ha isku sheego haddii run la sheegayn saanle ku jirayna waa naga faa'iidaysahaa run ha isku sheego madaxweynaha imaan doono ama wasaaraha imaan doono yuu noqon doonaa madooma maanta noqo madaxweynaha imaan doono oo dowlaha la gaarsiiyo oo habiil laga dhigo dhigta waxaa loo sheega madaxweyneha tahay qabiilka faa'iida male iska dhaaf hoosaan laga isticmaaloyaa tusaale daxashiiqoo kale saasa loola gooyey habiyaa tahay lay laandheeraa tahay qabiilka iska dhaaf hoosaan laga isticmaaloyaa okay tani sidoo kale waay marka waxaa waaye runtaas ku sheegna soomaali maxamedey intaa noola waxaa waa sheega wixii larabaa la sheega midda kale wadaadada wadaadada wadaadada diinta yaqaano wadaadada diinta yaqaan ha haldaan waxa sheegaan runta ha sheegaan haddii kale aakhiro adaabta ayaa uhuray wadaadada wadaadada ayaga uhureeyaan wadaadada ayaga horaad fiir soomaaliya kasoo aad soomaaliya wasaaradda arrimaha diinta ma jirto waxaa la lahaa wasaaradda garsoorka iyo doolarka maxay tahay micnahaas wasaaradda iyo garsoorka doolarka wasaaradda arrimaha diinta ka baxda meesha doolar socda doolar socda marka ilaaha laga cabsoodo runaas ku sheegno runaas ku sheegno maanta ilmaheena ilmahay sii dhalaan kuway sii dhalaan siay bilwax u qabsadaan aa la rabaa hadda yurub kale marka hal taano haddii wax lagu daro way kacayaan raashinka buuqa sameyhayaan sababto awoyaashood u shaqeeyan aniga dadkina waa inaan u shaqeynaa laakiin soomaaliya waxay rabaan hadda in wax helaan raaxaystaan ma raaxaysan kartid tiitiina ku jirtaa tiitiinka fal iska bixi hisiib wadda sameey raaxayso ilmaha u raaxay bilito adiha raaxaysana karfa adiga rafaad horta raaxada adiha malihid ilmaha dhala aale aad dhashay kuwaas dhali doonaan aale laakiin wadda waa in loo shaqeeyaa wadda la sameeyaa waddooyinka wax walba waddanka la dhisaa wax walba loo qabtaa sababto ah had tusaale maraykanka ameerika madaxweynuu leeyahay rabsaari ma leh ruushka rabsaari uu leeyahay madaxweynuu leeyahay yurub hadda noqotay midne waxay leedahay rabsaari iyo madaxweyne maxaa u diiday maraykanka inuu madaxweyne oo rabsaari samaysto sababto ah sax ma ahan sax ma ahan dal gooy u joogaa laakiin waxaa su-aal maraykanka waa baabo'oyaa maanta waa baabo'o soomaali maxaa u maqan afrika maxaa u maqan waaya cabdullaahi ha ka soo dhexgalo waxa waaye wax fiican hataa taabatay kulley waa u socna wadooyinka mise wadada aadi lahayd washington d c ama aqalka sare oo maraykanka horta waa u wada jeynaa maraykan aad iyo aad ayuu kaxsantaha xaaladeeda waxaa waaye lixdan iyo siddeed beri isku xogto ayaa ka socdo qas magaalooyinka ee ugu badan yihiin eena ka taliyaan xisbiyooyinka demokrati habeen hore waxaa hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo maraykan donald trump wuxuu yidhaahday aniga warkeyga waa maqli weyseen waxaa hadda maqloosiin waa warka xisbiga democratic ah magaalooyinka ka qasan maraykanka hadda oo ka taaga dhibaatooyinka waxaa wada maamulo xisbiga democratica ah booliiska iyo xisbiga democratica waa isku wada dhaceen xeer waxay gaartay hadda banaanbaxyaasha ama dibabaxyaasha ay yidhaahdaan askarta lacagta lasii jira ha laga gooyo askarta dhanna ha la wada xerxero ha la wada dhameeyobo ha lasoo wada gagabeeyo marka doodaha taagan waxay tahay haddii demokratiga warkoo la raaco oo askarta dhan lacagta laga staajiyo dhibkanna oo jiro ma wadadaas wadda oo dagaal sukeeye aadays maahno haddii adi fikir ahaantaada aad ka sheekaysid cabdulaahiyo
haa haa haa waa fax waa sax waa sax sababtoo ah hadda buuqa waxa lagu wado maraykanka waxa lagu xumaynayo trump trump waa lagu xumaynayo sababto trump afartaa sano oo haasto weli waddan ugu duuli ma jirto sababtoo ah obama iyo iyo clinton iyo iyo iyo bushi markay joogeen waddan walbaa lagu duulaya ha dhaqaalaa la rabay hubkaa la rabay daawadaa la rabay yuink lacagay helaayeen laakiin hadda trump woo diiday waddan maku duulin wax ma samayna sababto ayuunkana beertay gashay lacag la-aana ku dhacday maraykankana hubkaa batay daawooyinkaa batay wax walbaa batay ko sababto cudurka wuxuu u yimid macnaha hub daawo la gado wax walba la sameeya mafahanta ilaahay ilaahay caadil waaye oo cudurka hadda maraykan ku socdaa iyo buuqa ku socda sababto waxa waaye adiga luga luga luga u laaban maraykanka sababto trump haddii ha loo duceeyo haddii loo duceeyo duu muslim yahay iyo duu gaal yahay ha loo duceeyo trump inuu kusoo noqdo maraykanka waa sax waa waajib sababtoo ah aniga faa'iida noo tahay waa nin cad waaye caddaankani waa caddaan sababtoo caddaanka wuxuu dhahaa war aniga ma ku reebay muslimaad tahay afrikaanaad tahay ma ku reebay waa kudaaku arku waa ku dila laakiin noolaaw noolaaw laakiin yellow people yellow people ma ku qos mana ku dilaayeen mana ku noolehaayeen ilkay ku caddeehaayeen way ku jafaayeen hadda fiiri kasoo qaatid ingiriiska kaliya ingiriiska marka siyaastii la fahmo meel kale aada meel kale aada meel kale aada muxuu yurub ugu baxay ingiriiska sababta luga luga ulaaban luga ulaaban sababta hadduu yurub raaco tuuga waa la qabaha waa la fahmaa taasoo diida marka yurub wuxuu waa ka baxaa aniga xoraan u qahaa okay laakiin mis bay diinin badda iyo aska leh dhulka aad maraysid yaa leh cirka yaa aad maraysid yurubaa leh marka adi canshuura lagaa qaadaa okay yomka ingiriiska waxaa rabaa inuu afarka yimaado oo dhaho wax kasta ani qabaa wax kasta ani qabaa wax ingiriis ha liska ilaaliya u k ha liska ilaaliya sababtoo ah taariikhda way qoran tahay kun iyo saddex boqol kun iyo shan boqol u k dhulkaas waxaa islahaa jira faransiis u k waxaa la england waxaa la dhihi jiray naag madow waa la dhihi jiray iyo nin madow isqabay boqortooy ahaa jirin waa la baabi'iyey dhulkaas hadda u k wadankaas waxaa leh faransiis jasiirad waaye faransiiska leh dadka ku noolaa jira haase jira boqortooy ahaa jireen waa madow waa madow sababtoo ah b b c ay samaysteen idacaayad iyo been iyo babagam iyo abuuraan ay samaysteen dadka ka dacsiiyaan u k boqortooy waa boqortooy boqortooy horta yaa idaa tahay idaa ka timid boqortooy asalkeeda baabartaan boqortooyada idaa ka timid oday qabdo kimid waa ajnabi waa ajnabi maxaa loo keen waayey hadda hadda fiiri hadda waxaa socda wiilka boqorka dhalay jaarus wiilkiisii naag madow aroosay naag madow aroosay waan la dilaa sababtoo diloo diidi lahaa waa la dhihi lahaa habartaa diyaana nin masaare aroosay madow eh waa la dilaya okay kana hadda wiilka saas la lahaa siyaasada ah siyaasadaa socota marka jaarus waxaa looyaa wiilka boqortooyada leh naagtaa madow mina soo gasho saan waaya bababa marabo yaala taamo laakiin wax marabo daabaha la siiyey si uul u qaadin si uul u qaadin si uul u qaadin dii uul qaadda dhasho boqortooy cunug luqaha cunug marka doo noqon boqortooy waa waa haafkaas waa madow caddaan waa waqtaasaa la diidaa marka soomaaliyey soomaaliyey soomaaliyey soomaaliya waa iga tolo waa iga tolo
haddaan ka soo dhex galo aniga horta maandhaxaas waxaa ku fikiray maraykan maraykan horta arrimihii siyaasadda dibadda wuxuu jecel yahay wadamaha inuu tegiyo oo isku wara diro ani marka waxaa dhooyaa war ani haddaa ahay soomaali maxamed maraykan hadduu isdiliyo hadduu isdili ani shuqulkiiya ma baahanba laakiin waxaaba iroonba inay waqoorta isku galaanba marka dad badan hadduu isdhooyo demokratigaha iyo republicaha arrintooda aada u kacsantahee sidee loo malay doonaa doorashadan se wax dhici doonaan saameyn weyn ma ku yeeli doontaa soomaaliya haddii oo guuleysto haddii oo guuleysto xisbigan democratic dad badan waxay isla yihiin democratic dhan waxaa ku xisaabsan yihiin arrintaaba covid nneteen ba inaaba kor noo kordhiyaan maaskaraada la wada xirto waxaa waaya bolisigooda qoraya anaa aqriyey oo waa demokratigaha nimadooda afartan sano ceel waa inay ummadda dhan u xiraan maaskareeto oo ay leeyihiin covid nneteena jirto donald trumpna maandhexdaas conveshonkiisii oo republica markii usgumaanaya xisbiga nin watay maaskaraataha la weeyey ilaa haddana kulligood wax jirtana ma la helen marka ma laisdhigi karaa arrintan covid inay tahay arrin siyaasad oo meel dheer laga dheerooyo oo arrin dagaal qabow ay tahay
haa haa haa sax way jirtaa way jirtaa sababto ah meeshaan filna socdo waa lasqiyaamoya waa laslaguuhoya maraykanka trump wax ka fiican ma leh iyo xisbigiisii sababto xisbiga kale hadday yimaadaan lugooyo iyo dabareeg ay wadaan laakiin south africa oo dhan waxaa u sheegaa america haddee baaba'do america haddee baaba africa faa'iida may qabtaa mase khasaaray qabtaa kow midda labaad america haddee baaba'do u k baaba'aysaa mase xaggee aadaysaa waa imka sababta u k maraykan isku haliyaysaa maraykan doo baabo u k ba baaba'e laakiin yurub meeshan yurub yurub africa heshiiyaan africa yurub heshiiye africa awoogii laxaad gumaysiga nagu jiro nagu xiran iska fura tartartiib iska fura waxbarta waxshaqaysta dadka wax isku ogolaada iska dhaafa baarnooyada iyo shakiga ninka cad ninka cad yoo yahay imtixaan horta qofka cad yoo yahay ninka cad waa oo dheer yahay xoogoo leeyahay timihiisii gacmaha mukuloo lugaha timo mukuloo nadiif waaye waa caddaan waaye xaasil ma ahan sababtoo dagaaladii caddaankii dagaalamayeen meydka alcuna hilbnin gacanta kuhoshaa meydka alkarsaa alcuna barafka waxba dhacay cadaanka nolosha wuxuu ka yaqaana laakiin puan kale yolowga people ma aha iska ilaaliya africa africa iska ilaaliya waa iga tolo waa iga tolo soomaaliya ahay maanta arkeen brito toban sano ka bacdi ama labaatan sano ka bacdi sababtoo hadda xisbiga hadda oo abaamo iyo ah jiraan waxay rabaan dadka inay maskaraad u xiraan maskaraado inay u xiraan maskaraado wuxuu dhaha cudurkaasaa jiro cudurkaasna waa been waa siyaasad waa siyaasad hadda waxaa shal waxaa marka hore waxaa ogaa jirnay siyaasaddiinaa la wada hadda siyaasad cudurkaa laga dhigay marka cudurkan haddoo dhammaan xataa cudurka waa la sheegayaa cudurkaasaa jiro okay hadduu trump dhaco oo kuwan xisbigan kala yimaadaan cudurkaas ma jiraa masoo baaba'aa waa su-aal midda kale trump iyo xisbigiisi aniga waa raacsanahay haddii dadka wax yaqaana wax og trump haduu muslim haduu gaal yahay iyo haduu gaal ahayn haduu kristaan haduu kristaan ahayn waa raacsana sababta waa nin cad ninka cad waa daacad waa daacad soomaalida degan yurub waa taqaani ninka cad xaasid ma ahan waa nadiif wuxuu ku ogol yahay wuu ku ogol yahay hadda fiiri nolosha taalo sweden iyo norway iyo jarmalka iyo ingiriiska isku mid maahan sababta ninka cad xaasid maahan ninka aad ogtaagaha warnigii noolaaw ummadaan faraa qaat lakum diininka wala diina ninka wax kusoo sheego diinta wax kusheega ani imow waa la xiraa
waaya barnaamijka su-aasha ugu dambeysa kaarnay cabdulaahi waxyaaba badan waa noo aftiimisay runtii dhallinyarada soomaaliya dhegaysanayso waxaa rajeynaa ino inay waxyaabo badan ay ka fahmi karaan adduunka anaga sida idaacadaha b b c da iyo c n n ee inoo sheegta maahan iyo v o a dan iyo kulli waxa waay waa isku wada mid waxa waa hal dhinac ee waxa naga tusaan internetkana hadda adduunka zaa'il oo batay communicationka xaalimarooyaa xillig ugu sareyso baniaadir oo mari lahay si ay ku qiyaaseen dad badan taariikhda ka sheekeeyo baniaadir saan communication saan weligiis uma gaarin xali waxaa u jeednay diyaarad ka dhooftay israa'el oo ka tegtay abuudabay imaaraadka arintaas wax yar ma naga taataabo kartaa se wax kaa yihiin se u aragtaa fikirkaas oo imaaraadka iyo israa'el heshiis furtaan ma wax soomaalida ma yahay oo yacni u noqon karo waxyaabo tusayso oo tusayso in wadamaha carabta oo soomaaliya ay ka tirsan tahay ay ku leeyihiin carab nations misa jamhuuriyadda carabaha iskutaga carabaha soomaalida soomaalida marka waxyaaba isku haysto oo galaalna ka imaan doona waxay tahay soomaalida dhinaca carabta oo u socdaan ma u soconaynaa mise dhinac gooniyaa wada samaysanaa oo anaga waxyaabaheen naga dhexayso oo armaheen naga dhexayso oo xataa hadday noqoto hadda fiiri wadanka etoobiya etoobiya wuxuu qoraa dastuurkiisa in muwaadin soomaaliyeed oo noqon karo madaxweyne kenya wuxuu qoraa dastuurkeeda in muwaadin soomaaliyeed oo noqon karo madaxweyne jabuuti waaba madaxweyne soomaaliyeed soomaaliyana waa wada soomaaliya marka haddaa anaga soomalilan maana ka fikirno amase weli kama fikirkana miyaa inaa wadamahaas kale kenya nin soomaali ageysan madaxweyne etoobiya nin madaxweyne ageysan jabuuti jaawaa haysana somalilan anaga a haysano oo east africa dhan geest africa dhan ay wada noqoto wadamo madaxweyneyaal ay ka yihiin ummadda soomaaliyeed ma saas aragtidaas dheer muxuu maxaa u arki la-anaan anaga
sababta waxaa loo arki karin soomaali dhexe ilaa xaasisku ah ilaa xaasisku ah hadda fiiri hadda macnaha carabtoo kale iyo yuhuudda abudabay lak soomaaligii ma kala yaqaan carab iyo yuhuud qamiis ma koobto arkaas muslim ku dhaha war kirishtaanka xataa waa carabta way wadataa mafahanta kirishtaanka carabta way wadataa qamiiska qamiis soomaaligii ma kala taqaan carab iyo yuhuud way isku ekiin waa walaalo ima nabi ibraahim calayhi salaam aa dhale laakiin waa in la kala ogaadaa hadda hadda ka hor sababto anoo yurub joogo masaajid oo soomaaliya dhisteen aa nin carab aan u qudbayaha jimca salaada qudbada war faraa taagay war waxaana su-aala qabaa masaajidka sala jimca waay qudbad waay faraa taagay war su-aala qabaan dhahay war ninkan qudbada noo akhriyaa yoo yahay dhahno waxaa lidaa muslim waaye ana muslim ma ka hadlanaa dhahay yoo yahay aan dhahay waxaa lidaa muslim waaye mashaajidkan yaa iskalahaa dhahay ilaahaa leh aan ilah mali weydiinaa dhah mashaajidkan yaa dhistay yaa iska leh annagaa leh lacagaa iska aruurinay annagaa dhisanay maxaa u dhisanay ilmaheena iyo hooyooyinkeena iyo waalidiinteena inaan qur-aanka afsomaal loogu micneeyo oo afsomaal loogu baro sababta bilisiaa loo qaldan macnaha aayad kasto ama suurad kasto in afsomaal loo sheega aa u furna ee laakiin u furna ani mashaajidka inaa macnaha muslim u furna bakistaanka uu leeyahay masaajid afkiisu ku micnaystaa qur-aanka carab kasta afkeeda ku micnaysta masaajida aniga iidiimka afkeena ku micnaysta doqon jahliga hore oo rufyaan oo soomaali ah oo wadaad sheegaha oo sheedaan oo duyuus ah kaas ayga hore kudhaa islaamka hal masaajidka islaam waxa looma jiro masaajidka anigaa dhisanay hooyooyinkeena gabdhaheena ayuutaa qaadan dahabkaa garnay wax kastaa samayna anagaa samaysanay maxaa u samaysanay dadkeena u faa'iideyno بريتو سورة كستو من الآخر معناه إنه برتو آيات كستو معناه إنه برتو أو مع يهديسك إنه أبسون لو شيء أو أصفرون إنه بحق أبسون إنه إنه إله كعبون إنه تكونوا بحين أسمى السنة لكن عرب إيمانا ولا صلاة كتبة عرب هاي كان مشاهدك مع عرب له هو بكورس أنا عرب ما هاي مش أفريكان على ديما كهلنا تدنم أنا أفريكان ما هاي مش عرب أفريكان هاي الله أمنا عرفت معامل سيابر عليك الجامعة عرفتها قتلنا جامعة عرفتها waa siyaasadeed lacaal wuu cunaay lacaal wuu cunaa jaamacadda carabta aniga caraba nihin afrikaana nahan dadka dhahaa soomaaliga asalka aniga carabaa nahani oo dhahaa dadka soomaaliga dhahaaya hadalkiis faamilus dadka dhahaa soomaaliga aniga carabaa nahani kuwaas ibal soomaali mahe cali ahaayeen soomaaliga saxa ah waa afrikaan waa afrikaan waa afrikaan asalkiisii kan ku qoraabaha carabaa nahani waa cal waaye soomaali ma ahan waa sheegato waaye sababtoo ah abudabay iyo israa'iil maxaa isu keenay sababtoo ah israa'iil meeldheer kalustaa ameerika baaba'ooso berito haddii baabaa abudabay shide abudabay shide okay imaaraadka carabtoo dhan khaliijka marka dib loo raaco asalkooda yaa waayo yuhuud miyaa mase waa carab haddii dib loo raaco asalkooda boqol sano ama laba boqol sano waa yuhuud waaye carab maaha